xaafada aan joogo odweyne oo kasan degmada dayniile galabta qorax dhici gaar ahaan xilliga maqribka agtiisa xaafada odweyne halka dambe oo loo yaqaano shanta barxadood meel u jirta dhowr tallaabo waxaa ka dhacay qarax ka dhex dhacay guri ku yaala xaafada wararka markaan meesha tagna dadka waxay lahaayeen in meesha qarax lagu diyaarinayo oo guriga ka dhex dhacay khasaaro fara badan ayuu geystay dad qaar waxa weeyaan xero meesha ku taalo oo ari waa gebi ahaanba waa burburtay xoolihii kuwa taahaya iyo kuwa dhinta bay noqdeen dhanka kale qof dumara oo madax go-an oo qeyb kamida madaxeeda meesha yaalay gees kalena waxaan kusoo aragnay waa indhahena saarnay wadno qof bin aadan oo meel dhulka ah yaala qaraxa waxa uu ahaa sida dadku noo sheegeen mid lagu farsameynayo guriga oo meesha ka dhex qarxay wuxuu la kacay qol dhan waxa kaloo uu saameyn ku yeeshay gebi ahaan guryihii kaabiga ku ay gurigaas oo inta badan jingadihii kore ay saqafka ah ay ku wada fiiqdeen dadka qaar waxay nuu sheegayaan meesha in ay ka filayaan in meesha meel wax lagu diyaarinaya oo ay sidaas ugu qarxeen wararkii u dambeeya meesha aan sheegayna waxay sheegayaan in isku dar khasaaraha meesha ka dhashay ay yihiin saddex qof oo dhimasho ah qofka dumarka cunug yar iyo qof weli aan indhahayga saarin balse intii aan meesha joognay waxaa nagu soo gaaray ciidankii dowladda gaar ahaan guda degmada markaas waxaa nagu amray inaan goobta isaga fogaano si baaritaan looga sameeyo marka sawirka guud ee meesha markaan ka bixino waxa weeyaan saddex qof oo dhimashaa iyo dhaawac la sheegayo aan weli indhahayga aan saarin wallahi aniga guriga aqoon ahaan uma aqaano laakiin guriga dadka waxay sheegayaan inuu yahay guri deegaana oo ay dadkooda degan yihiin qaraxuna uu ka dhex dhacay wallahi horta qarax markuu dhacay xaafadda gebi ahaanba waa ay qalqashay oo waxaa la mooday inkasta xaafadda kusoo dhacay goor badanna waa ay ka dhexka waxaa iyo habaas baa ka muuqda dhinac qarax ka dhacay dadku marka meesha tageenna waxay ahaayeen kuwa inta badan murugo muujinaya maadaama meesha qarax uu ka dhacay faameer xaafad saldhig ciidan iyo xitaa xarun dowladeed aan ka dhoweyn dadka xaafadda ayaa inta badan qalqal ka muujiya oo ka baqaya xataa kuwa kale in qaraxaas oo sidaas kale kaga dhaco meel kale oo xaafadda ka mid ah xilligan aan kula hadlayo ciidanku ay gudbayaan oo waxay ka socdaa dhinaca guriga waxay u muuqataa inay soo gabagabeeyeen howlgalkii ay ka sameeyeen aada guriga waxaa la sheegaya in baaritaano ay ku sameynayaan guryihii ka agdhawaa guriga iyo xaafadda laakiin ma jirto hadda cid si rasmi ah loo sheegi karo oo ay ciidanku ka qaqateen xaafadda wallahi hadda gurigii looma dhawaan karo maadaama ay ciidan joogaan laakiin haddeetaan waxay noo muuqataa in ciidanku ay intiisa badan intii xooga badneed ay baxeen maadaama dhowr cabdibilo iyo ciidamo kale oo saarnaa gawaar raaxa ay gudbeen laakiin hadda boqolkiiba waxaa laleeyahay lixdan ciidankii meesha jira waa ay soo gudbeen in yar baa ku hartay laakiin lama ogaan karo in ciidan meesha ay ka hoyin doonaan iyo inay kaga tegi doonaan wallahi waa dareemi kartaa meel qarax ka dhacay in dad loogu tegi karo laakiin inay wateen in kale ma caddayn karno sababtoo ah meesha lama ogola in hadda la aado xitaa meelo ka fog oo meesha laamiga uu ka safolay waddada ay ciidanku joogaan dadkan way ka celinayaan intii maxaa yahay ciidanku ay sidaas u yimaadeenna dhammaan waxaa lagu amray dadkii ka agdhawaa goobta inay guryahooda ku xaroodaan meeshaana ay tahay meel hadda ay ciidanku joogaan iyagoona ay baaritaanka fuliyeen dadkuna ay saga fogaadaan goobta qarax uu ka dhacay weli waxa weye dadku laga histaagayaan oo weli waxaa qalbiyooda ka dhex guucaya qaraxii iyo dadkii meesha ku waxyeeloobay marka hadda xaaladdu waa ay degan tahay inkastoo weli dadku ay yihiin kuwo hadal haya qaraxii